halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifaxaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay dheexmarka baibalka waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray reer korintos waxaanan caaway idiin bilaabaynaa cutubka shan iyo tobnaad oo aynu idinku bilaabayno maaddo cusub oo ku saabsan sara kicidda maadaama aynu qarka u saarannahay ciidda dhalashada masiixa ayaannu haatan wada dhegaysanaynaa qhasiido ay inoo meeriyaan culimmo soomaali ah gabagabaynay cutubka afariyo tobnaad oo aannu dhammaantiisba kaga hadlaynay hadiyadaha ruuxu bixiyo iyo weliba sida kiniisadaha caadiga ahi ay kaga faa'iidaysan karaan waxaa loo baahan yahay in kiniisadu leedahay xubno fara badan oo midkood kastaaba leeyahay hadiyad ka duwan tan uu leeyahay qofka kale si dhammaan hadiyadahaas kala duwan loogu isticmaalo xoojinta wehelnimada haddaba caaway waxaynu soo gaarnay cutub lagu tilmaami karo inuu yahay kan ugu ahmiyadda ballaaran ee baibalka haddii lagu yidhaahdo waxaad soo xushaa tobanka cutub ee ugu qaayaha weyn le kitaabka baibalka taasoo khusaysa wixii rasuulladu sameeyeen xilligii masiixinimadu ay bilaabanaysay ayaan hubaa in warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubkeeda shan iyo tobanaad uu ugu horrayn lahaa liiska aad soo qorayso haddaba cutubkanu waa ahmiyad weyn yahay oo waxa uu bilxaqiiqa ka jawaabayaa su-aalaha ku taxluuqa waxbaridda khaldan ee kiniisadda soo gashay ee lagu diidanaa sare kicidda jirka ee sayid ciise masiix cutubkan bawlos waxa uu haatan soo gaaray faalladii saddexaad ee khusaysa ruuxa waxaad xusuusan kartaa in markii ugu horreysay uu ku bilaabay waxyaabaha jirka khuseeya kuwaasoo weliba ku salaysnaa waxbaridda ruuxa wuxuu ugu hormariyey warqaddiisan waxyaabihii dhibaatada keenayey oo kala qaybiyey reer korintos kuwaasoo innaga xitaa haatan ahmiyad inoo leh inaan wax ka ogaanno markii bawlos kala hadlay reer korintos wax ku saabsan jirka ayaa uu haatanna kala hadlayaa wax ku saabsan ruuxa waayo labadu kalama maarmaan haddaba aad bay u wanaagsan tahay in rumaysto weliba leeyahay hadiyad khaasa oo uga imanaysa ruuxa quduuska welibana iima muuqato in ay jiraan wax ka xiisad iyo xamaasad badan in la ogaado in ilaah aniga iyo adigaba siiyey hadiyad ka shaqaysa dunidan oo aniga iyo adiguba aynu qayb kala qaadanno masiixa sidii dunida oo dhan loogu wacdiyi lahaa oo ay u garan lahaayeen waxaa kaloo bawlos ku soo qaatay cutubka saddex iyo tobanaad ee isla warqadan koowaad ee reer korintos maado muhiima oo ku saabsan jacaylka waxaana uu dadkii ku booriyey in ay hadiyadahooda kaga shaqaysiiyaan jacayl jacaylkuna sidaad qaarkiina masiixiyiinta a garanaysaan waxaa lagu sifeeyaa midhaha ruuxa quduuska ah jacaylku waa wax layna siiyey waxaana markaa wax waliba laga sara marinayaa in howsheenna laga dhex arko jacayl oo la doonayo in laga dhex arko nolosha rumaysto kasta haatanna waxaynu soo gaarnay kolkii saddexaad oo aynu qaadaa dhigno maadada ku saabsan waxyaalaha ruuxa ee lagu eegayo iminka xaqaa'iqa ka dambeeya sara kiciddii ciise masiix iyo weliba sara kiciddeenna marka ay sidan tahay ayaa waxaa qofka masiixiga ahi ammaan iyo sharaf u ah inaanay noloshiisu ku dhammaanaynin dhimashada dunidan uu ku dhimanayo qofka masiixiga ahi waxa ay rajadiisu ku salaysan tahay meel noloshan ama dunidan ka baxsan oo waxa ay ku salaysan tahay wakhti weligiisa waxaase dunida loo qaadanayaa inay tahay meel la isugu diyaar garaynayo nolosha aan dhammaan waxaase hadiyadaha ilaah laga helayo ay ku xirnaanayaan shaqada aynu halkan ku samayno waxaase abaalmarinada ilaah laga helayo ay ku xirnaanayaan shaqada aynu dunida ku samayno waxaanan anigu shakhsi ahaan doonayaa in kitaabkayga laga helo xoogaa camalo wanaagsan ah sababtaas baan dunida u joogaa oo aan masiixa ugu adeegaa ilaa iyo inta isagu uu ii oggolaado markii aynu tagno aakhiro xidigaha iyo dunidanba hoos baa loo soo eegayaa war maxay aragti cajiiba ka soo baxaysaa sarakiciddii ciise masiix taasoo uu leeyahay qofka masiixiga ahi waxaad arkaysaa dadkii in ay iloobeen sama'aadistii masiixa waxaana ay taasu keenaysaa ayaan darro la soo gudboonaanaysa qofka masiixiga ah haddaba cutubkan ahmiyadda weyn leh waxa uu khuseeyaa ama ka hadlayaa injiilka waxa uu muujinayaa in qaybta ugu muhiimsan ee injiilka uu yahay sarakiciddii masiixa markaana haddaan daacad idiin la hadlo wax waliba ee kale ha ugu horrayso dhimashadii masiixa ah ayaan macno lahayn waxaa isaga loo bixiyey xadgudubyadeenna waxaana loo sarakiciyey xaqnimadeenna sida bawlos horay inoogu soo sheegay warqaddii reer rooma cutubka afraad aayadda shan iyo labaatanaad dhimashadiisii ayaa uu dembiyadeennii ku dhimay ama qabtay laakiin saraakiciddiisii ayaa waxa ay inoo tahay caddayn la hubo oo inoo xaqiijinaysa inaan jannada gelayno haddaan masiixiyiin nahay waxaan innaguna u hanweynaanaynaa ama dhex istaagaynaa xaqnimadiisa waayo isaga waxaa loo bixiyey xadgudubyadeenna habase yeeshee waxaa loo sarakiciyey xaqnimadeenna haddaba inta aynan bilaabin cutubkan ayaa waxaa wanaagsan inaan qeexno ama dhuuxno macaaniga sarakicidda sarakiciddu ma ahan in qofku ruux ahaan samada u aadayo laakiin jir ahaan buu u aadayaa haddaan idiin fasirno ereyga giriigga ah ee u taagan sarakicidda ayaa ereygaasu ka kooban yahay laba weedh oo laysku qabanayo mid waxaa weeye anastasis kan kalena nekron oo loola jeedo macaani ahaan ka dhex muuqashada jidh meyd ah ama dhintay jidhkeenna waa in la sara kiciyaa markaana sarakicidda ku qoran qorniinka waxa ay had iyo goorba ku saabsan tahay ama khusaysaa sarakicidda jidhka haddaba markii si dhab ah loogu kuur galo fasiraadda giriigta ah ee ereyga anastasis ayaa macnuhu noqonayaa sara joogsasho erey kale ayaa jira oo isna khuseeya sare joogsiga waxaana weeye hisami oo macnaha rasmiga ahi noqonayo in qof la istaajiyo haddaan ereyga koowaad oo ku soo noqonno ayaa ana waxa ay ka dhigan tahay in jidhka laga sare joogsado markaana ma khusayso sare kicidda ruux ahaaneed markaana innaba ma khusayso sare joogsigan ruuxa waayo sideebaa qaabka ruuxu noqonayaa amaba u egyahay haddaanu jidh lahayn haddaba wakhtigii boolos ayaa waxaa jiray saddex firqo oo ku salaysnaa ama kala aaminsanaa mabaadii waxaana la kala oran jiray stoikin iyo ebecurian iyo platonism stoikintu waxa ay aaminsanaayeen haddii qofku dhinto in ruuxiisu uu noqonayo ilaah oo waxay rumaysnaayeen in qofka jidhkiisu uu baaba'ayo fikraddaasina waxa ay saraakiiciddii ka dhigtay midaan qiimi lahayn horumadii labaad ee filosofiyiinta ahaa ee la oran jiray ebikuuriyiinta waxay aaminsanaayeen iyaguna hantida waxaana ay dadka beri jireen inay nololi jirin dhimashada kadib waxaana ay oran jireen dhimashadu waxa ay soo idlaynaysaa nolosha qofka marka waxa ay dadka beri jireen in ay nolosha ku raaxaystaan intay kari karaan horumada saddexaadna waxaa la oran jiray platonism waxaana ay dadka beri jireen in nafsaddu ay sii jirayso waxaase ay rumaysnaayeen in noloshu ay meeraysato oo haddii maanta aad tahay qof bani aadama ayaa ay la ahayd in berri aad noqonayso dooro ama diiq ama goroyo ama sac ama dibi waxa weli falsafadaas aaminsan dadka hindida ah badankiis iyo firqooyin ku nool amerika waxaase ay diidan yihiin sara kicidda jidhka haddaba iyadoo ay ugu wacan tahay filosofiyadaas ayaa markii bawlos ka hadlay wax ku saabsan sarakicidda markii uu joogay atenay ayaa ay la noqotay in uu kala hadlayo ilaahyo cusub waxaa markaa loo baahan yahay inaan garanno in uu bawlos inagala hadlaynin wax ku saabsan sarakicidda ruuxa nafsaddu ma dhimato oo markii qofku dhinto naftu waxa ay aadaysaa meel kale haddii qof ilaah ka cabsada jidhka ka dhinto waxa uu la joogayaa sayidka sida aynu ku arki doonno warqaddiisa labaad ee uu u soo qorayo dadkan reer korintos cutubka shanaad aayadaha lix ilaa siddeed haddaanu markaa qofku ilaah taabacsanayn amase uusan aaminsanayn waxa uu dabeeto aadayaa meesha laysku cadaabo haddaba cutubkan shan qaybood buu u kala baxaa kow sida sarakicidda bayaan ugu tahay injiilada oo laga heli karo cutubka shan iyo tobnaad aayadaha hal ilaa afar labo caddayn laga bixinayo sarakicidda oo laga heli karo aayadaha shan ilaa sagaal iyo toban saddex sarakicidda oo la tilmaamayo oo iyana laga heli karo isla cutubkan shan iyo tobnaad aayadaha labaatan ilaa siddeed iyo labaatan afar barnaamijka iyo qaabka sarakicidda oo isna lagu qoray aayadaha sagaal iyo labaatan ilaa konton shan awoodda sarakicidda oo iyana lagu qoray aayadaha konton iyo kow ilaa konton iyo siddeed maadaama cutubku uu sidaa u kala qaybsamayo ayaa waxaa horudhac u ah bayaanka cad ee ku saabsan sarakicidda sida injiilka uu ugu qoran yahay bawlos waxa uu leeyahay sarakiciddu waxa ay qayb ka tahay injiilka welibana ma jiro injiil aan ka hadlin sarakicidii ciise masiix marka la eego afarta injiil ee ka hadlaya noloshii ciise masiix nin masiixiya oo qora ah ayaa waxauu yidhi masiixinimadu ma ahan wax ku salaysan fikrado ama ashahaado waxaase lagu saleeyey xaqaa'iq la hubo injiilku ma ahan haddaba sida tobanka wasiyadood injiiladu waxa ay caddeeyaan xaqaa'iq ku salaysan shakhsiyadda ciise masiix haatan waxaad dhegaysataa waxa bawlos leeyahay sida ku qoran warqadan koowaad ee reer korintos cutubka shan iyo tobnaad aayadaha hal ilaa afar baalka saddex boqol iyo sagaal ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan walaalayaalow waxaan idin ogeysiinayaa injiilka aan idinku wacdiyey oo aad idinkuna aqbasheen oo aad u taagan tihiin oo aadna ku badbaadeen haddaad xajisaan hadalkii aan idinku wacdiyey haddaynaan micnola'aan u rumaysan waayo markii ugu horraysay waxaan idiin dhiibay waxaan aniguba helay oo waxaa weeye masiixu wuxuu u dhintay dembiyadeenna sida qorniinku leeyahay waa la aasay isaga oo maalintii saddexaad ayaa la sare kiciyey sida qorniinku leeyahay haddaba su'aal baa ka imanaysa marka uu leeyahay waxaan idin ogeysiiyey wixii aniguba aan helay yuu ka helay halkee baase lagu siiyey warbixintan waxaa warbixintan uu ku helay lamadegaanka carabiya halkaasoo sayidku uu geeyey oo uu wax ku baray markii bawlos kula kulmay sayidka waddada dimashik aada ayaa waxaa qoran in uu yidhi kumaa tahay sayidow lama ahayn inuu sayidku arkayo oo bawlos qudhiisaa u baahnaa in laga dhaadhiciyo maaddada ku saabsan sara kiciddii ciise masiix bawlos waxaa kaloo uu leeyahay waxaan idin ogeysiiyey injiilka injiilka uu reer korintos iyo quruumahaba ogeysiinayey waa kee injiilkaasu waa in masiixu u dhintay dembiyadeenna sida qorniinku leeyahay waa la aasay isaga oo maalintii saddexaad ayaa la sara kiciyey sida qorniinku leeyahay injiilku haddaba saddexdaas qaybood buu ka kooban yahay waana inuu dhintay oo u dhintay dembiyadeenna oo la aasay oo maalintii saddexaad laga sara kiciyey dhimashada sida qorniinku leeyahay waxaa kaloo sara kicidda masiixa lagu caddaynayaa xaal ay garanayeen reer korintos markaasoo u lahaa sida ku qoran aayadaha hal ilaa laba walaalayaalow waxaan idin ogeysiinayaa injiilka aan idinku wacdiyey oo aad idinkuna aqbasheen oo aad ku taagan tihiin oo aadna ku badbaadeen haddaad xajisaan hadalkii aan idinku wacdiyey haddaydan micnola'aan u rumaysan marka uu leeyahay haddaydaan micnola'aan u rumaysan ayuu ula jeedaa haddaannu rumaysadkoodu marnayn waa run in uu jiro rumaysad maran laakiin waxa uu leeyahay weliba aadna ku badbaadeen waxa kaloo aannu garanaynaa in masiixu dhintay taasina waa caddayn kale oo sheegaysa in uu sare kacay markaana waxaa u horreeya markhaati furka ah in ciise sare kacay oo uu weliba nool yahay waxaa laynagu badbaadiyey dhimashadii iyo sare kiciddii ciise masiix oo haddaanay taasu dhicin injiilba ma jireen waayo haddaannu joogin masiix nool badbaadiye lama arkeen markaana jiritaanka ururka masiixiyiinta ayaa waxa uu noqonayaa caddaynta labaad ee sara kicidda masiixa waxaa kaloo jira caddayn kale oo bawlos qudhiisaa leh sida qorniinku leeyahay waxaa qorniinku uu ka markhaati kacayaa in ciise masiix yahay masiix waxaana taasu ay ku qoran tahay qaybo fara badan oo ka mid a axdigii hore bawlosna aqoon weyn buu u lahaa kitaabka axdigii hore waxaa suuragal ah in uu watay kitaabka axdigii hore in allaala intii uu safarada ku jiray waxaan ognahay in ilaah badbaadiyey isxaaq laakiin isagu wiilkiisa kama uu badbaadin dhimashadii wuxuuna dadka u siiyey waa ciise masiixe dhiiggiisii si ay kaga xuruubaan dembiga haddaan qaybahaas khuseeya masiixa wax idiinka sheego ayaa waxaa ka mid ah zabuurka labaiyo labaatanaad iyo zabuurka lix iyo tobanaad iyo kitaabkii ishaaciya cutubka shan iyo labaatanaad iyo weliba cutubka saddex iyo kontonaad haatanna aynu eegno maaddada kale ee ah caddaynta ku saabsan sara kicidda ama ka marag furka bawlos waxa uu caddaynayaa haatan in masiixu sare kacay oo waxa uu leeyahay sida ku qoran isla warqadan koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka shan iyo tobnaad aayadda shanaad oo leh markaasuu kayfas u muuqday markii dambena laba iyo tobankii haddaba qofkii ugu horreeyey oo ka markhaati kacaya sara kicidda waxa uu ahaa kayfas ama butros kaasoo masiixu si khaas ahaaneed ugu muuqday laynooma faahfaahin wixii ciise iyo butros ka wada hadleen laakiin waxaa loo malaynayaa inay khusayso xaalka ku saabsan dafiraaddii butros dafiray sayidka iyo caloolxumadii ku dhacday butros waxaa kaloo u muuqday ama uu arkay haddana laba iyo tobankii kale haddaba waa kuwee laba iyo tobanka maadaama yudas iskariyot uu dhintay wakhtigaas marka la leeyahay laba iyo tobanka ayaa loola jeedaa xerta oo dhan maadaama horaan ay laba iyo toban ahaayeen ayaa markaa waxaa u hirgalay iyaga magacaas laba iyo tobanka ah markaana looma jeedo in laba iyo tobankii xirta ahaa oo dhan ay halkaa joogeen habase yeeshee intii soo hartay halkaas ayay joogeen bawlosna waa ku soo darsamay markaa weli waa laba iyo tobankii xirta ahaa sidan haatan qiyaasayno haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka shan iyo tobnaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan markaasuu wuxuu mar keliya u muuqday kuwo ka badan shan boqol oo walaalo ah kuwo weli intoodii badnayd ay hadda joogto laakiin qaar baa dhintay waxaa bawlos inta inoogu sheegayaa in boqol qof ay mar qura wada arkeen kadib markii uu dhimashada ka soo sare kacay sayidkeennu waxaanan u malaynayaa in ay markaa ahayd markii uu yimi ama xerta ugu muuqday badda galaliyi waayo wuxuu u sheegay in uu kula kulmi doono galaliyi haddaan horay idinku sii wadno warqadan koowaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka shan iyo tobnaad ayaa waxaa ku qoran aayadaha toddoba ilaa siddeed ee baalka saddex boqol iyo toban ee axdiga cusub sida tan goortaasuu yacquub u muuqday markaas rasuullada oo dhan markii ugu dambaysana aniga oo dhicis oo kale ah ayuu u muuqday bawlos waxa uu leeyahay wuxuu u muuqday yacquub haddana rasuulladii oo dhan dabadeetana wuxuu arkay oo u muuqday isagan bawlosa haddaan horay idiinku sii wadno xigashada ayaa waxaa ku qoran aayadaha sagaal ilaa toban sida tan waayo anigu waxaan ahay kan rasuullada u liita oo aan istaahilin in loogu yeero rasuul waayo kiniisadda ilaah baan silcin jiray laakiin ilaah nimcadiisa ayaan ku ahay waxaan ahayba oo nimcadiisii laysiiyeyna waxaan waxtar lahayn ma ay noqon laakiin anigu waxaan u howshooday si ka badan dhammaantood anigase ma aha laakiin waa nimcada ilaah ee ila jirta bawlos wuxuu isugu yeeray haddaba kan rasuullada ugu wada yar waxaanan arkaynaa inuu si asluub leh u hadlayo mana isfaaninayo waxaanse rumaysanahay inuu ahaa rasuul weyn waxa uu leeyahay anigu waxaan cadaadin jiray kiniisadda ilaah sababtaas aawadeed bay la noqotay inuu dembiilayaasha ugu weyn yahay habase yeeshee wuxuu ahaa kan ugu shaqada badan rasuullada haddaan horay idinku sii ambaqaadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa aayadda koob iyo tobnaad waxaana qoran sida tan hadda ha ahaato aniga ama iyaga sidaasaannu u wacdinnaa oo idinna u rumaysataan marka ay sidan tahay qofka masiixiga ah waxaa laga doonayaa inuu saddex xal rumaysnaado waana aasaaska injiilada waana in ciise dhintay oo la aasay oo maalintii saddexaadna dhimashadii uu ka sara kacay waa saddexdaas qaybood gabagabaduna waxa ay noqonaysaa in ciise masiix nool yahay maanta aayadda koowaad ee cutubkan shan iyo tobnaad waxaa ku qoran in reer korintos aqbaleen hadalka ama injiilka aayadda koob iyo tobnaadna waxa inoo sheegaysaa in ay rumaysteen haddaba in la rumaysto masiixa maxay ka dhigan tahay ama faa'iide ah oo ku jira faa'iidadu waa tan oo yuxanaa ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran injiilka ku magacaaban cutubka koowaad aayadda koob iyo tobnaad ilaa tan saddex iyo tobnaad oo leh wuxuu u yimi kuwiisii kuwiisiina ma ay aqbaleen isaga laakiin in alla intii aqbashay waxa uu siiyey amar ay carruurtii ilaah ku noqdaan kuwaasuna waa kuwii magaciisa rumaystay oo aan ka dhalan dhiigga ama doonistii jirka ama dad doonistiis laakiin waxa ay ka dhasheen ilaah haatan bawlos waxa uu la hadlayaa kuwii aaminsanaa filisofiyadda istoikinta iyo kuwii rumaysnaa ebekuriyiinta iyo weliba balatonismka oo diidanaa sarakicidda ma ahayn in kuwaasu ay diidanaayeen sarakicidda masiixa oo keliya laakiin waxa ay kaloo diidanaayeen fikrad ahaan in wax sarakicid la yidhaahdo ayaan jirin haatanna aynu eegno isla warqadan koowaad ee rasuul boolos u qoray dadkan reer korintos cutubka shanaad aayadaha laba iyo toban ilaa shan iyo toban oo leh haddii dadka lagu wacdiyey in masiixa kuwii dhintay laga sarakiciyey sideebaa qaarkiin u yidhaahdaa sarakicidda kuwii dhintay ma jirto haddaanay jirin sarakicidda kuwii dhintay masiixana lama sara kicin oo haddaan masiixa la sara kicin markaas wacdigayagu waa khasaare rumaysadkiinnuna waa khasaare waxaa la arkayaa inaannu markhaatiyaal beena ka nahay xagga ilaah waayo waxaannu u marag furnay inuu masiixa sara kiciyey kan aanu sara kicin haddii aanu kuwii dhintay la sara kicin miyaad haddaba garanaysaa in dadku ayan u dhiman wax ayan garanayn inay run yihiin waxaan garanayaa in dadka soomaalida ahi ay aad u necbaayeen mabaadida howl iyo hantiwadaagga oo ninna ma doonayn inuu daacad u ahaado kacaanka iyo falsafadiisan ku salaysan naxliga sababtaasaana u weyneed wixii dhulka keenay ama soo riday kacaankii koob iyo labaatanka oktoobar haddaan horay idinku sii wadno ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka shan iyo tobnaad aayadaha lix iyo toban ilaa koob iyo labaatan waxaana qoran sida tan haddii aan kuwii dhintay la sara kicin masiixana lama sara kicin oo haddii aan masiixa la sara kicin rumaysadkiinnu waa khasaare oo weli dembiyadiinnii ayaad ku jirtaan oo weliba kuwii masiixa rumaysnaa oo dhintayna way haligmeen haddaynu nolosha oo keliya masiix ku rajayn lahayn waxaynu ahaan lahayn kuwo u liita dadka loo naxo oo dhan laakiinse haatan masiixa ayaa kuwii dhintay laga sare kiciyey isagoo ah midhaha ugu horreeya ee kuwa dhintay dhimashadu nin bay ku timid saas aawadeed sare kicidda kuwii dhintayna nin bay ku timid siday dhammaan aadan ugu wada dhintaan sidaasoo kalea dhammaan masiixa loogu wada noolayn doonaa
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin